madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafd ballaaran oo horkacayo ayaa maanta gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dowladda kenya ayaa maanta si rasmiya u shaacisay inay dishay ku-xigeenkii kooxda ugusa al-shabaab ninka lagu magacaabo mahadkaratee oo xagga sirdoonka u qaabilsanaa kooxda ugus al-shabaab iyo toban kale oo ka tirsanaa isla kooxdaasi kadib markii duqaymo xagga hawada ah ay ka fuliyeen gobolka jubbada dhexe taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa maanta tababar gaar ah oo la xidhiidhay aqoonta milatariga ugu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed wasiirka kalluumaysiga ee khayraadka badda ee xukuumadda federaalka ayaa maanta soo gebagabeeyey aqoonsuwadaarsi looga wada hadlaya wax soo saarka kalluunka dalka ciidamada ammaanka ah ee maamul goboleedka jubbaland ayaa howlgallo lagu adkaynaya ammaanka waxa ay ka wadaan haatan magaalada kismaayo kadib markii habeennimadii xalay ahaa wasiir ka tirsan dowlad goboleedkaasi uu ka badbaaday qarax loogu xiray gaarigiisa guddoomiyaha cusub ee magaalada gaalkacyo ee dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta xilka kala wareegay guddoomiyihii hore kadib xaflad maanta lagu qabtay magaaladaasi waddanka ugandana waxaa ka bilaabatay codbixinta doorashada iyada oo bartanka lagaga jiro haatan eedeymo sheegaya in ay jiraan goobo codbixin oo agab la-aan ah iyo kuwo kale oo wakhti damba iyaga la furay dowladda tarkiga ayaa ku eedeysay kooxda kurdishka ah ee waddanka siiriya inay iyagu ka dambeeyeen qaraxii habeennimadii xalay ah lala beegsaday magaalo madaxda waddanka ee ankara
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eeshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka
waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa khamiis waana siddeed iyo tobanka bisha februari oo ah bisha labaad ee sannadka labada kun lix iyo tobanka warkii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafd ballaaran oo horkacayo ayaa goor dhoweed gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraana ee bartamaha soomaaliya wariyahayaga cabdishakuur cusmaan cali oo halkaasi inooga soo warrama ayaa goor dhoweed inooga wada hadlay sida loogu soo dhoweeyey magaaladaasi iyo dabcan kulammada halkaasi uu kula leeyahay madaxda maamulka gobolka kuwa degmada iyo odayaasha dhaqankaba cabdishakuur balaaran hogaaminayay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ay qeyb ka hayeen wasiiro iyo xildhibaano ayaa maanta beledweyn soo gaaray waxaana sideen usoo dhaweeyey maamulka gobolka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada beledweyne madaxweynaha oo loo gudbiyey gudaha magaalada beledweyne ayaa xarunta gobolka sidoo kale waxaa kusugnaa boqolaal dadweyne oo sawirka madaxweynaha iyo sida ay ugu faraxsan yihiin in ay soo dhoweeyaan madaxweynaha dowladda soomaaliya ayay bulshada muujiyeen kulamo ayaa ka socda xarunta gobolka ee magaalada beledweyn kulamadaas oo saxaafadda dibajoog ay ka tahay islamarkaana wixii kasoo baxana kulamadaas markii lasoo gabagabeeyo ayaan soo gudbi doonaa inkastoo saxaafadda kulamadaas dibajoog ay ka tahay
sidoo kale madaxweynaha dalka iyo xubnihii ka tirsanaa labada gole ee la socday inta aanay ka amba bixin garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxa uu kula kulmay ciyaartooyda koo iyo toban jirada ee xulka dalkan soomaaliya oo guulo ka keenay tartankii kubadda cagta ee jim kaabka loo yaqiinay oo lagu soo gebagabeeyey magaalada dooxa ee waddanka katar maxamed macalin xasan maxamed waydka ayaa goobjoog ka ahaa munaasabadan lagu soo dhoweynayay ciyaartooyda da'yarta ay ka qaybgaleen tartanka dugsiyada ee jaamacadda carabta laguna qabtay dalka qatar ayaa waxaa ka qaybgalay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wasiiro xildhibaano maamulka gobolka banaadir saraakiisha ciidanka booliska iyo xubno kale waxaana si diiran lagu soo dhoweeyey garoonka aadan cadee magaalada tan muqdisho kabtanka xulka kow iyo toban jirada dalkeena soomaaliya cismaan salaad cabdi oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay tartankii ay ka qayb galeen ayna ku rajo weeyihiin inay guulo badan u soo hoyaan soomaaliya magacaygu waa cusmaan salaad cabdi waxaan ahay kabtanka iskuul muqdisho ahna qaranka soomaaliya aad iyo aad ayaa umahadsannahay inta aan ah, ciya- ciyaaraha qaramanka aan ku sadheeyey ciyaaraha ko- qaramanka kooxaha oo qaramanka ah oo dalkooda dhisan ayaa maanta barbac- barbardhac naga toogeen dalkeena oo saan ayaa maanta saan aan- aan laga filin ayaa soo sameyn maasha allah intana inta inta inta inta kalena waxaan sameyn doonaa inaan kasoo goyno dal- dalalka dhisan insha allah intaasi kadib xarunta akademiyada afka soomaaliga ayaa carruurtan lagu qabtay xaflad lagu soo dhoweynayay oo ay ka qayb galeen wasiiro waalidiin iyo arday waxaana kooxda iftin ee wasaaradda waxbarashada xafladda ku soo bandhigtay suugaan ka turjumaysa magaca ay xulka kuwa tobanjirada qaranka dalkeena soomaaliya usoo hoyeen soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir ee dhanka isboortiga xasan aadan yabro wiish la taliyaha madaxweynaha ee dhanka waxbarashada axmed ismaaciil gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka qaranka canab xasan cilmi iyo xogayaha joogtada ee wasaaradda waxbarashada oo si wadajira goobta uga hadlay ayaa tilmaamay inay aad u faraxsan yihiin guulaha ay soo hoyeen ciyaartooyda da'yarta soomaaliyeed wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare cabdulaahi bilal nuur wasiir ku-xigeenka wasaaradda xaamud cali xasan ayaa dareenka farxadeed la wadaagay bulshada soomaaliyeed in ardaydan laga soo xulay dugsiyada ku yaala magaalada tan muqdisho hadalka badin maayo kulli farxad bay ku soo wada ururtay farxadda waxa ay noo keenay wila- eh, wiilashan baa inoo keenay dhallinyarada ah waxaana idiin sheegayaa markii la abaabulayay toddobiyo toban iskuul bayn baanu abaabulnay waqti kooban bay ahayd toddobiyo toban iskuul abaabulkood baa ka soo baxday guushaas ka soo baxday haddaanu iskuullada soomaaliya oo dhan abaabulno maxaad malaynaysaa waxaad malaynaysaan inaan ka helayno da'yarteenna wax walba yacni waxa weeye guulo ka badan bay inoo keenayaan aad baan u faraxsanahay waxaan la qaybsanaynaa farxadda ummadda soomaaliyeed oo dhan ummadda soomaaliyeed sidaad ogtihiin inta badan war naxdin leh war xun oo la buunbuuniyo oo la wadwado dad doonaya inay maaragtay waddanka looga qaxo oo looga cararo oo had iyo jeer war xun iyo ha la dhuunto iyo aqal ha la hoos galo iyo in calanka soomaalida sare loo qaadin ayaa ka buuxa waxa aan maanta ku faraxsanahay in war wanaagsan uu soo yeedhay warkaasi soomaali meesha ay joogto oo dhan labadii toddobaad ee la ciyaarayey meel kasti layskaga facebooka iyo websaydyada laysku waraysto in magacaa kor loo qaaday oo maanta la ogaaday in soomaaliya sidii hore aynay ahayd shalay maanta ka ilow wasiirka isboortiga ee dhallinyarada soomaaliya maxamed cabdulaahi xasan nuux ayaa waxa uu sheegay inay tahay wax lagu farxo magaca ay soo hoyeen ciyaartooyda da'yarta soomaaliyeed waxaan eh, u nimidoon ahayd inaynu u hambalyayno eh, dhallinyaradeenii ciyaarta uga qayb qashay eh, ciyaarihii eh, carruurta da'da yar ee ka dhacay eh, waddankaasi qatar Eh, runtii waxay ahayd eh, ciyaartii ay soo ciyaareen waxay saamayn gaara ku lahayd eh, dhammaanba geyiga soomaaliya oo dhan iyo kan kaleeta adduunka ilmaha intaas leeg oo aan horay eh, uga ciyaarin meelo kaleeto inay muxuu ahaa waddanna ay carruurtooda haysato imkaaniyaad ku filan inay si ula soo tartamaan eh, ka baxsan intii awooddooda ahayd iyo intii aan ka filaynayba Eh, arrintaasaan ugu hambalyanaynaa eh, da'yarka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in waxyaabaha ay soo bandhigeen xulka koytoban jirada ay tahay wax aad loogu farxo ismarkaana ay kor u qaadeen magaca soomaaliya uuna ku boorinayo inay isku duubnaadaan ciyaartooydanna aad iyo aada soomaalidu meel kasta ay joogtana aaday ugu faraxsan tahay waxa aad qabateen iyo sawiradiinna iyo muuqaalkiinna iyo magaca soomaaliya meesha aad geyseen aad iyo aadaa loogu faraxsan yahay annaguna waa ku faraxsanna raalligaan ka nahay waa mahadsantihiin dowladda soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba magacooda kora u qaadeen runtii marka waxaan rajaynaa waxbarashadan inaad sida ugu fiicnaatiin cayaaro kaloo badan oo caalamka aan inaad sidaa uga qayb gashin haddii alla yidhaahdo ha kala tegina isku duubnaada wada shaqeeya hala sii wado muxuu ahaaye barnaamijka oo tababarka iyo ku dadaalka isboortiga madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xusayn si gaar ah ay dowladda u samayn doonto abaalmarino lagu dhiirigelinayo guulaha ay soo hooyeen isagoo xusayn isboortiga uu yahay kan magaca iyo sharafta dalka soo celiya si gaarana dowladdu waa insha allahu waa ayadoo wasaaradda tacliimta Soomaaliya waa idin abaal marin hadiyada Soomaaliya waa idin abaal marinay adinkana waad waad u dadaasheen Soomaaliya waa idin abaal marinay halkaasna maxaa waay dadaalkana halkaas ka wada hadii alla kala tegina maxaa ahaay tababarka wada joogteeya meel fiican aad ka gaaraysaan waxaa waxaa magaca dalka iyo heybadda ummadda soo celiyaa kow waxaa ka ah isboortiga waxaa dadka walaaleeyo oo qabiil isugu maydaan imaanin kaba qabiil isku makiin keenin waxaa isugu timideen inaad isku iskuultihiin isku da'tihiin isku wax arabtiin yah inta adinkoo la eg soomaaliya magaceeda meeshaad geyseen dad waaweyn oo jooga ma ayan gaarsiinin marka hawshaas ha ka harina dowladduna waa idinku taageeri haddii waa idinku garabis taageeri insha allah xulka kooton jirada ee dalkeena soomaaliya ayaa waxay ciyaareen shan kulan oo saddex ka mid ah ay ahayd tartanka jaamacadda carabta ee loo qabtay dugsiyada kuwa oo ay barbare la galeen waddamada qatar imaaraadka carabta iyo sacuudiga taasi oo si weyn ay ugu farxeen bulshaweynta soomaaliyeed tallaabada dhiirigelinta leh ee ciyaartoydu soo bandhigeen iyadoo ay jireen laba kulan saaxiibtinimo oo ay la ciyaareen dalalka lubnaan iyo cumaan kuwaasi oo midna ay badiyeen halka mid kalena laga badiyey
mahadsanid maxamed dowladda kenya oo qayb ka ah howlgalka midooda afrika ee amisom ee dalkan soomaaliya ayaa maanta daboolka ka qaaday in ay duqayme ku dishay ninka lagu magacaabo mahad maxamed karate oo xagga sirdoonka u qaabilsanaa kooxaha ugus al-shabaab iyo toban kale oo iyana ka tirsanaa kooxdaasi gobolka jubbada dhexe ayay arrintaasi ka dhacday ciidamada milatariga ee waddanka kenya ayaa war qoraal ah oo ay soo saareen ku sheegay in ay dileen madaxii sirdoonka kooxda ugus al-shabaaba mahad karate kenya waxaa kaloo ay sheegtay in duqaymahaasi oo ka dhacay gobolka jubbada dhexe ay ku dileen toban kale oo ka mid a kooxaha ugus al-shabaab ee cadowga ah mahad maxamed karate ayaa la sheegay inuu ahaa horjoogaha qaybta mukhaabaraadka uu qaabilsan kooxda ugus al-shabaab islamar ahaantana waxa uu door weyn ka qaatay weerarkii lagu qaaday saldhigga milatariga kenya ay ku lahaayeen deegaanka ceelcadde bishiina soo dhaaftay mahadkarate waxaa kalou ahaa ku-xigeenka horjoogaha koowaad ee kooxda argagixisada ah ee ugus al-shabaab taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa maanta tababar gaar ah oo la xidhiira aqoonta xagga milatariga u soo gebagebeeyey saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ibraahim guudle wariyaha iyaga ayaa eegaya
taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareeya gaas maxamed aadan axmed ayaa tababar u soo xidhay lix sarkaal oo ka tirsan taliska guud ee ciidanka xoogga dalka oo muddo bil ah tababar gaara uga socday magaalada muqdisho waxaana tababarkan bixinaysay dowladda ingiriiska xidhitaanka tababarkan sidoo kale waxaa ka qayb galay safiir ku-xigeenka safaaradda dowladda ingiriiska ee soomaaliya iyo madaxa xafiiska ingiriiska ee horumarinta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed andrew awen oo ah safiir ku-xigeenka safaaradda ingiriiska ee soomaaliya ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan taageerada ay siinayaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed tababarkan gaarka ah waxa uu ka mid ahaa tababarada aan siinayno ciidanka xoogga dalka soomaaliya sababtaan u tababarayno ciidanka xoogga dalka soomaaliyana waxa ay tahay in ay xaqiijiyaan oo ay ku guulaystaan horumarinta ammaanka soomaaliya dowladda ingiriiska waxay aqoonsan tahay in dalkan muddada burburka iyo dagaalada ku jiray uu noqon doono mid ammaan ah oo dhinac walba ka horumarsan taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareeya gaas maxamed aadan axmed ayaa ugu horeyn u mahad celiyey safaaradda dowladda ingiriiska ay ku leedahay dalka soomaaliya wuxuuna kula dardaarmay saraakiisha tababarkan ka faa'iidaystay in ay gaarsiiyaan saraakiisha kale aanan fursadan helin masilaya magaca wasaaradda gaashaandhigga waxaan u mahadnaqayaa dowladda ingiriiska safaaraddeeda halka joogta gaar ahaan saraakiisha kooraskan bixiyey iyo koorsooyinka kale aanu ka filayno mahadnaq weyn baan usoo jeedinayaa waxaan rajaynayaa dadaalka ay noo wadaan inuu maaragtay ay halkiis ka sii wadaan ugu dambeyn taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo safiir ku-xigeenka safaaradda ingiriiska ee soomaaliya ayaa shahaadooyin guddoonsiiyey saraakiishan tababarka dhammaystay
waa hagaag ibraahin wasiirka kalluumaysiga ee khayraadka badda ee xukuumadda federaalka ayaa maanta isna soo gebagebeeyey aqoon isweydaarsi looga hadlayay xagga wax soo saarka kalluunka deeqa maxamed xamed waryahayaga waata munaasabadan siminaarka muddada labada maalina socday loogu soo xirayay iskaashitooyinka kalluumaysiga ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda xukuumadda soomaaliya mudane maxamed cumar ceymoy iyo marti sharaf kale aqoon isweydaarsigan ayaa waxaa iska kaashanayay wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda xukuumadda soomaaliya iyo hay-adda faw waxaana lagu baranayay muddadii uu socday aqoon isweydaarsiga wax soo saarka kheyraadka iyo faa'iidada oo uu leeyahay bulshada maxamed cumar ceymoy wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda oo gebagabadii munaasabadda ka hadlay islamar ahaantaana soo xiray siminaarka ayaa sheegay in wasaaradda kalluumaysiga ay mar walba u taagan tahay sidii ay iskaashitooyinka soomaaliyeed uga caawin lahayd kor u qaadista xirfadooda aqooneed aqoon isweydaarsiga ama sideedaba seminaarada loogu talagalay waa intaa maxaa yeelay waxyaabaha daruusta ladinsiinayo waxaa loo baahan yahay in la fahmo sideedaba ma fahmin ceeb ma aha ardayga hadduu yidhaahdo shaygaa iyo shaygaa mucallin ma fahmin waa in loogu celiyaa maxaa yeelay waxyaabaha ladinsiinaya waxaa loo baahan yahay in wax laga fahmo maxaa yeelay faadka waa shay nagu cusub wuxuu u baahan yahay in la barto wuxuu u baahan yahay laftigiisa ilaalin siduu sheegay waa runtii wuxuu u baahan yahay laftigiisa waxaan haddii wax noqdaan dayactarkiisa wuxuu u baahan yahay sidii looga faa'iidaysan lahaa saa darteed waxaan rabnaa barnaamijkan waa barnaamij nagu cusub seminaaradiisa iyo tababaradiisa iyo wax isu sheegiisa kuma ekaanayo halkan sidan hore uu sheegay uu asagana mudanaha u codsadayba ka wasaarad ahaan iyo anakoo weliba kaashanaynaa hay-adda la yidhaahdo faw waxaanu ballan qaadaynaa inaanu joogtayno laakiin halkii bilba bishiiba aanu marka dhigno aanan isugu yeerno sidaan oo kale ummadda si aanu ugu faa'iidayno u barno faa'iidada uu leeyahay shuruucdiisa oo u degsan oo laftigiisa dhibka uu leeyahay faa'iidada uu leeyahay waxaan macnaha waxtarkiisa intaasoo dhan waxaan rabnaa in ummadda halkan fadhida ee ka timid gobolka iyo gobollada soomaaliya oo dhan in barnaamijkaasi si waadix ah ay u qaataan ee sida loogu talagalay ay u fahmaan tababarkan ayaa dheer tababarkan ayaa dhiirigelin u ah kalluumaysatada soomaaliyeed taasoo u sahlayso inay ka faa'iidaystaan kheyraadka badda
mahadsanid deeqa ciidamada ammaanka ee maamul goboleedka jubbaland ayaa howlgallo ay ku adkaynayeen ammaanka waxa ay ka wadaan magaalada kismaayo kadib markii habeennimadii xalay ahaa wasiir ka tirsanaa dowlad goboleedkaasi uu ka badbaaday qarax loogu xiray gaarigiisa aadan maxamed sacaad waaka
howlgalkan ay samaynayaan qaar ka mid a ciidamada jubbaland ayaa waxa uu ku aadan yahay xadiirinta ammaanka guud ee magaalada kismaayo xilli markaasi ay ciidamadu baarayaan dhammaanba wadooyinka waaweyn ee magaalada kismaayo gaadiidka dadka shacabku ay isticmaalaan howlgalka ugu badan ayaa waxaa siinaya ciidamada nabad sugidda ee jubbaland kuwaas ugu arkayo isguurshada xaafadda carrey iyo sidoo kale suuqyada waaweyn ee magaalada kismaayo ma jirta saraakiil ka tirsan ciidanka jubbaland oo ka hadlay howlgalkaasi balse waxa uu kusoo deegmayaa waqti maalintii shalay ahayd garankii dambe lagu qabtay qaar ka mid a rag markaasi doonayay in mid ka mid a golaha wasiirada maamulka jubbaland ay ugu dhigiyaan gaarigiisa waxyaabaha qarxa inkastoo markii dambe raggaasi gacanta lagu dhigay waxaa soconaya baaritaano ku aadan raggaasi iyo sababta keentay in gaarigaasi ay miinada ku dhejiyaan iyadoona hadda ay soconayaan baaritaano ku aadan sidii markaasi loo xadhiijin lahaa amniga ku waa amniga guud ee magaalada kismaayo iyo sidoo kale baaritaano ku aadan xadhiijinta xaalada guud ee magaalada kismaayo waxaa la arkayaa ciidamada maamulka jubbaland gaar ahaana kuwa nabad sugidda oo taagan isgoysyada magaalada kismaayo si markaasi ay u baaraan dadka shacabka ah ee isticmaalaya isgoysyada iyo sidoo kale suuqyada magaalada kismaayo waana howlgalkii ugu ballaarnaa ee dhowaanahanba ka dhaca meelo badan oo ka mid ah xaafadaha magaalada kismaayo aadan maxamed salaad radio muqdisho magaalada kismaayo mahadsanid aadan guddoomiyaha cusub ee magaalada gaalkacyo dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta xilka kala wareegaya guddoomiyihii hore ee magaaladaasi kadib xaflad lagu qabtay gaalkacyo cabdirasaaq maxamed axmed wariyahaygaa mudug u ag
daan oo ahayd mid ay xilka kula wareegaya guddoomiyaha cusub ee maamulka degmada gaalkacyo xirsi yuusuf barre ayaa waxaa ka qayb galay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka galmudug mas-uuliyiinta maamulka gobolka mudug waxgarad salaadiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada gaalkacyo ugu horreynna waxaa munaasabadan xilli wareejintaa ka hadlay guddoomiye ku-xigeenkii hore ee maamulka degmada gaalkacyo cismaan caleed cilmi isagoo sharaxaad dheer ka bixiyey barnaamijka muuqaal oo ay kusoo bandhigeen waxqabadkii maamulkii hore ee degmada gaalkacyo isagoona halkaasi xilka kula wareejiyey guddoomiyaha cusub ee maamulka degmada gaalkacyo xirsan yuusuf barre waxaa la yidhi farfare fool ma dhaqdo anigu maligin biladiini iyo anigu maligin waxbaa qabana waxa waxaa qabtay waa biraha iyo shacabka iyo maamulka annaga tilmaamayaal ma ahay mudanayaal meesha aan keenna saaka waa taas waxaana ka soo bilownay meel bannaan dadweyne markii nala ku wareegtay arrinta maanta aan meeshaan taaganahay sideed iyo tobanka bisha labaad laba kun iyo lix iyo tobanka waxaa ku xigta waxa la noqon sideed iyo tobankii bishii labaad laba kun iyo saddex iyo tobanka waxaan rabaa inay ka sii abaqaadaan maamulka cusubi meesha aan keennay waa meel waa naga nasiib badan yihiin anigu maantii nala doontay waa soo dadaalnay meel baan keennay waxaan rabnaa maamulka cusub inay meesha ka sii ambaqaadaan guddoomiyaha cusub ee degmada gaalkacyo ee dowlad goboleedka galmudug xirsi yuusuf barro isna madasha ka hadlay ayaa ballan qaday inuu halkaasi kasii wadi doono horumarka iyo waxqabadka maamulkii hore ee degmada gaalkacyo ay soo muujiyeen
nimankii odayaalkaa nagu horreeyey shaqay qabteen waxbaa muuqda xilka iyo mas-uuliyaddu waa arrin haddan tilaabo tilaabo u kobcdo weeye ilaahay idankii wixii fiicnaayo ay qabteenna annaguna wax ku sii darro inaan ballan qaadan rabaa haddii ilaahay nagu hanuuniyo
guddoomiyaha gobolka mudug ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug cabdirashiid xaashi catan ayaa isna madasha ka hadlay waxauna sharaxaad dheer ka bixiyey qorshaha ka maamulaa kaga aadan dhismaha maamulada degmooyinka gobolka mudug waxaan diyaar u nahay oo naga go-an in aan dhammaan gobolka mudug degmooyinkiisa gaar ahaan gaalkacyo inaan gacanta midig ku qaban mudanayaale ma ooyin sidaad la socotaan munaasabadda maanta dhacaysa ee xilwareejinta ah waxaa la doonayaa dhammaan dadka shacabka ah ee soo xaadiray iyo kuwa meelaha kale fog jooga oo aan filaya inay warbaahinta gaarsiin doonto in natiijada ka soo baxday iyo qaabkii wax u soconayaan in la bogaadiyo oo la soo dhoweeyo oo lala shaqeeyo wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose cumar maxamed diriye oo isna gunaanadkii munaasabadan xil wareejinta ka hadlay ayaa ku dheeraaday ka hadalka dadaalkii loo soo galay dhismaha maamulka degmada gaalkacyo wasiirka wasiir taariikhi ah waa wax maanta galmudug oo dhan iyo gobollo alle hadabta ka soo jeediyay soomaaliya oo ay ku faahin karaan doorashadii golaha deegaanka ee ka dhacday degmada gaalkacyo sababtoo ah waxay ahayd mid muujinaysa dareenka dadka reer gaalkacyo ee dowlad jacaylka iyo horumarka ee keentay xibin golo deegaan een qabiil lagu keenin ee gruubka lagu keenin in dhowr boqoloo qof oo xaafadda uu ka soo jeeda ah iyo laanta uu ka soo jeeda ah codkooda uu ku yimaado ku noqda xibin golo deegaan cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaal
waddanka uganda ayaa waxaa looga dareeray codbixinta doorashada iyada oo bartanka durbaba lagaga galaya eedayma sheegayeen ay jiraan goobo codbixin oo agab la'aan ah iyo kuwo kale oo wakhti dambe iyagu la furay caasimadda kambala oo ah meesha laga xukumo guddiga doorashada qaybo ka mid ah weli codbixinta kama ayan bilaaban qaar badan oo kalena xilli dambe ayaaba la furay waxaa jira warar kuwaasi lamid ah oo ka imaanaya qaybo badan oo dalka ah guddiga doorashada ayaa barta bulshada ee twitterka loo yaqaano ku soo qoray in dadku ay niyadda hagaajiyaan ayna maanta codkooda dhiiban doonaan ayna ka xun yihiin dib u dhaca dhacay waxaa la weydiiyey bal in ay ku dari doonaan wakhtiga codadka la dhiibanayo waxayse isla baraha bulshada ku soo qoreen in sharciga uu dhigayo amaba uu qabo in codaynta la joojiyo afarta galabnimo saacadda afrikada bari balse ay xaqiijin doonaan qof kasta uu codka dhiibtaa inta wakhtigaasi lagu guda jiro madaxweynigii wari museveni oo waddankaasi ka telinaya muddo soddon sano kor u dhaafaysa ayaa doonaya weli inuu xilka sii hayo ha yeeshee waxa uu tartan adag kala dhexeeyaa ninka ugu cadcadda mucaaridka ee lagu magacaabo giza beseji iyo ra-iisul wasaarihii hore ee lagu magacaabo amaama imbabazi codbixiyaasha ayaa sidoo kale waxa ay doonayaan xildhibaanada baarlamanka iyo hogaamiyaasha maxalliga ah si ay u doortaan ha yeeshee waxaa dalka ka jira walaac kadib qalalaasihii dhacay isniintii aynu soo gudubnay guddiga doorashooyinka ee waddankaasi uganda ayaa sheegaya inay diyaar u yihiin in ay qabtaan doorasho xur ah oo ku dhacda si cadaalad ah dowladda turkiga ayaa ku eedeysay kooxda kurdiyiinta ee waddanka suuriya in ay iyagu ka dambeeyeen qarixii xalay ka dhacay magaala madaxda waddanka ee ankara ra-iisul wasaaraha turkiga axmed debaduulko ayaa saxaafadda u sheegay khamiistii maanta ahayd in qaraxii xalay dhacay ay ka dambeeyeen kooxda mintidiinta kurdiyiinta ah ee suuriya ee loo yaqaano y b g debaduulo ayaa sheegay in sagaal qof la xiray kuwaasoo lala xidhiirinayo qaraxii xalay dhacay kana dhacay caasimada tarkiga ankara wuxuu sheegay ra-iisul wasaaruhu in weerarkaas ay qaadeen kooxda kurdiyiinta suuriya iyagoo gacan ka helaya kuwa kurdishka ah ee b k k lagu magacaabo ee ka dagaalama turkiga gudihiisa balse kooxdan ayaa iska fogeysay inay iyagu ka dambeeyeen weerarkaasi b k k ayaa sheegtay inaysan ogeyn cidda weerarka qaaday dibatuulo ayaa sheegay in lixdan ilaa toddobaatan mintidiina oo ay ku jiraan hogaamiyaal b k k ee lagu dilay weerar cirka ah amba duqayn xagga hawada ah waqooyiga ciraaqa habeenimadii arbacada oo aynu soo gudubnay warkii caalamka oo dhegeysaleen kaga imaanaya reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaa ayaynu ku soo gaabinaynaa ciddiisa uu sheegay maqalka warkaasi waxay mar kale ka dalacan kartaa boggayaga reediyo muqdisho dotnet